halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaashana sharafta lahow ku soo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxayna horaacaya casharkii inooga imaanaya bugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil raadiyeyna barnaamijkeena maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo aan idinkugu bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heysooyin dhegiina u raaxaya dhammaantiin dhegeystayaal waxaynu idin rajeynaynaa dhegeys wacan halkaad weli inagala socotaanna waa laantii afka soomaaliga ee w r haddii adaynoo haystaan wax tala ama tusaalaha fadlan inala socodsiiya ciwaankanaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadeena waxaad ku soo dhowaataan heestan
dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xilliyadii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse maanta waxuu ka hadlayaa weli cuduradii maqaarka inta ka horeysana bal aynu dhegeysano heestan
qaybahan intay ka hadlaya cudurada ku dhaca maqaarka caruurta dadka waaweyn intaba waa ay kala duwan yihiin cudurada maqaarta sidaan idiin sheegnay ama cudurada maqaarka ku dhaco waxa weeye cuduro aada iyo aada badanaa isu eg qaarna kala duwan marka alaaba waxaa lagu lagu kala saara hadba dhibaatooyinka ay sameynayaan ama qaababka ay u muuqdaan marka waxaa weeye cudurada maqaarka aada iyo aada ayay u dhib badan yihiin una fudud yihiin haddii mataqaanaa daaweyntooda hore lagula tacaalo xagga nadaafadda maadaama maqaarku uu yahay waxyaalaha keliya ee mataqaanaa protection ama difaaca sameynaya jirka qoraxduu kaa difaacaya wuxuu kaa ficayaa difaacayaa bakteriyada jirkaaga gelaysay wuxuu kaa difaacayaa wasaqda jirkaaga gelaysay mar haddii arrimahaas oo dhan uu difaacayo hadduu bukoodo wuxuu keeni karayaa dhibaatooyin aada u fara badan oo u xun nafsadaada aada iyo aada u xun haddaba marka waxaa loo baahan yahay maqaarku in uu noqdo mid aad iyo aada loogu dadaalo xagga wasaqda iyo bakteriyada iyo waxyaalaha mataqaanaa ee asaga u keeni karaa cudurada marka waxaa u keeni karaya dharku aan layska dhaqin gogashu aan la nadiifinin iyo mataqaanaa taabashada cudurada qaar ka mid ah sida qof mataqaanaa saaxiibka markaa la cayaaraysid ama qof aad la seexanaysid intaasitoo dhanba waxaa la rabaa in aad iska ilaalisid si cudurada mataqaanaa jirkaaga inuu gudbin cudurada qaar baa hawada ku gudbo qaarna waxay ku gudbaan galmada qaarna waxay ku gudbaan mataqaanaa dilaacinta jirka uu dilaacayo marka skin disiiska ama maqaarka cudurada ku dhaco ee inta badanba waa la xaleeyaa waxyaalaha aan la xali karinin waxyaalaha aada iyo aada ku dhib badan waxaa weeye meelaha mataqaanaa warshadaha leh dadka ka shaqeeya cudurada ay kala kulmaan ay ka qaadaan kimikada qaar ka mid ah ama hawooyinka qaar ka mid ah ee jirkooda mataqaanaa sababi kara in uu isbedel ku sameeyo marka alaaba hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno cudurka syfiliska la yiraahdo ama syfiliska sidii loo yaqaano oo soomaalida ay u taqaana xabad ama warabow ay u taqaano cudurkaasi tiw waxaa weeye cudur ku imaan karaya ee galmada ay isku galmoonayeen ragga iyo dumarka marka alaabana waxaa ku arkaysaa nabro kasoo baxayo ee qeybta taranka ama ragga ha ahaado ama dumarka ha ahaado maqaarka korkiisa maadaama naagta ay qabto meesha galmada hore ay leeyihiin mataqaanaa aaga galmada loo yaqaano isagu waa xubub iskorkor saaran marka nabra ayaa meesha lagu arkaya dhakhtarka markuu arko nabrahaasayti ayuu un qaadan karaa nabro gudgududan weeye nabarkii xubnihii mataqaanaa uu ka koobnaa mataqaanaa makaanka ee galmada ayuu dhakhtarka fiirinaya markuu fiiriyo kabacdina wuxuu arkaa nabrahaas gududan ragga nabar ayaa kaga soo baxayo qanjarka sare ee mataqaanaa guska marka ayaa waxaa lagu arkaya nabarkaasiti nabarka marka lagu arko dhakhtarka wuu garanaya calaamadaha qanjirada ku yaalo labada mataqaanaa kalgoosiye ee mataqaanaa hoose iyadana waa bararayaan markay bararaan ayagana calaamadaha waxaa weeye in qofkii cudurka uu hayo maadaama syfiliska uu yahay cudur ku gudbaayo galmada saddex ama afar mataqaanaa dhibaato ayuu leeyahay brain disorder ayuu keeni karayaa ilaa iyo mataqaanaa lafdhabarta ee neerfyaasha ka shaqeeya ayaa mataqaanaa aada iyo aada u dhibaatooyi karo wadnaha uu keeni karaya gaartaya syfilis wax la yaraan jiro wadnaha asagana dhibaato ayuu u keenayaa oo asagana waxaa yaraanayo awoodiisi iyo shaqadiisi ayaa yaraanayso waxaa marka dambe dhaca karaya maqaarka iyo qeybta taranka ragga inuu asagana sidoo kale u dhibaateeyo ama u caliyaamiyo marka haddii aad dhakhtarka ula timaadad wakhtiga hore oo calaamadihii arko daaweyntiisii hore waa la daaweyn karayaa alaa nabraha qaar ka mid ah marka ay soo baxaan iskooda ayay u noqdaan oo haddana waa soo bixi karaan oo iskooda ay u noqonayaan macnaha saddex heer ayuu leeyahay heerka ugu dambeeya waa heerka xun ee qofka bini-aadanka ee dhibaateyn karaya neerfayaashiisa dhibaateyn karaya lafdhabarta biyaha ku jira ayaa laga qaadaya mataqaanaa baaris waa laga helaya dhiigga waa laga helaya mataqaanaa intaaseta shay ayaa baaristiisu ka imaan karaysa marka cudurkaniti waxaa loo baahan yahay in laga taxadaro oo lagaska joojiyo waxyaalaha mataqaanaa ee khatarta ah waxaa fiican galmada haddii la galmoonayo qalabka galmada in la raadsado haddii ay naagtaada ama xalaashaada ama ninkaaga xalaasha ah oo jirana sidoo kale dhakhtarka in lala xiriiro si cudurkii labadiinaba isku mar in laga daaweeyo cudurka waa la daaweyn karayaa oo waxaweye waa la baabi-in karaya marka waa in calaamadahaas markaas ku aragtid aada dhakhtarka ula tagtaa
sideen horey mid kugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid aada iyo aada u muhiima marka la eego jiritaanka bini-aadanka waxaana filaya inaad ka faaidaysateen dhegeystayaal haddii aad haysaan wax tala ama tusaale a quseeya barnaamijkan ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoola socodsiiya oo nala soo qoro waraaqo ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan waa hubaal inaad ka hesheen heestaani dhegaystayaal haddana waxaynu soo gaarnay xilliga aynu idiin soo gudbin jirnay casharadii inooga imaanaya bugga nolosha inoo soo jeedinay ismaaciil inta ka horaysan aynu dhegaysanno qhasiidadan
jabkii aan galay buguudka iska daro gacmaa loo hoorsano waguldambigaan geysano u geeriyoodo gacmaa loo hoorsano waguldini gacmaayo gundahaba waa laga mumaro gacmaa loo hoorsano waa guulin garan waayo unba guul damayso gacmaa loo hoorsano waa guulin waynanka coshanna un garanno namana gacmaa loo hoorsano waa guulini wartuusoo laabto oo gaygaan yimaado gacmaa loo hoorsano waa guulini waa garan doono unba guul suraado gacmaa loo hoorsano waa guulini dastuurkii aakhiru noo noqon kuso gacmaa loo hoorsano waa guulini gabankii eebba waa kay guusharaado gabankii eebba waa kay guusharaado gacmaa loo hoorsano waa guusharaado
dhegaystayaal bal haddana aan ragno wax ku saabsan ciise oo loo dhiibay bilatos oo ahaa taliyaha reer roma bal haddii aan sii eegno aayadaha hadda waxaan bilaabaynaa cutubka labaatan iyo toddobaad ee matayos aayadaha kow iyo labo aan rabaa amasena aan doonayaa inaan ka dhigo waxyaalaha aan casharkani kaga baran doono goortii aroortii la gaaray wadaadadii sare iyo wayeeladii dadka oo dhan ayaa ciise wax ka gees ah ka wada hadlay si ay u dilaan markaasay xireen oo kaxeeyeen oo waxay ku u dhiibeen taliyihii bilaatos ahaa ayadahaasi waxaanu ka akhrinay maaragtaa in waayeeladii iyo wadaadadii ay oo dhan ay maaragtay ciise wax gees ah kaga hadleen si ay u dilaan oo ay haddana ay u dhiibeen ninka la yidhaahdo bilatos oo wakhtigaasi u talinayay reer roma waxay saa u tahay oy ninkaas ugu dhiibeen in mar horeba ay usii sheegeen waxyaalo badan ay ka buuxiyeen oo been ah si maaragtay ninkan loo dhaafiyo oo loo dilo waayo in badan ayay ka raadiyaan sidaan hore usoo sheegay si la ay maaragtay ay ku qabtaan misena ay ku dilaan oo wax run ay uga helaan laakiin inkastoo afkiisa ka raadiyeen kama ay helin waayo wax kastoo ay weydiistaan intay weydiinin ayaga ugu ogaa niyaddooda iyo waxa ay sheegi rabaan iyo sababta ay tahay ay weydinayaan saas daraaddeed kuma ay helin hal shay ooy dhihi karaan ninkan waa dembiile saas daraaddeed asaga go-aan waxba iyo waxma ay weydiinin laakiin go-aankooda ay gaareen oo wax asaga ka gaar ah ayay ka sheegeen si maaragta markay u geeyaan bilatos kan ahaa taliyaha reer roma inuu maaragtay hori oo daldalaad ama siday ayaga rabaan uu u suubiyo saas daraaddeed markay geeyeen waxaanu arki doonaa casharkeeni dambe waayo wakhtigan naguma ogolo inaan gebagabayno waxaanu arki doonaa casharka ku xigo sidii looga dhiibay iyo waxyaalihii dhacay inkasta oo saas tahay maraha qaar waxaa weeye beenta si kasta ayay dadku u isticmaashaa waayo haddii mar aad lagu indho xero oo ruuxu indhahaada ruux aan lagu furin waxaa waaye waxyaalo badan ayaan ku dhaqmi karnaa laakiin waxaa inaan weydiisanaa rabbigu inuu xigmaddiisa ruuxa quduuska nooga soo dejiyo si waxyaalaha maaragtaa uu doonistiisa ahayn ay nooga dhaadhiciso xigmaddaasi oon oga gudubno inta badan laakiin waxaan u qaadanaa wax sahal eh marka aan dembiyaal aan subinayno misena markaan beenta sheegayno laakiin dembi waa dembi waayo ma jiro dembi yar oo cafis leh iyo dembi weyn oon cafis lahayn waayo hadduu uu qofka been sheegayo iyo kan sinada galayo uma arko midna inay tahay mid ilaah la quman waayo saas daraaddeed dembiga hadduu dembi yahay waxaa fiican misne wanaagsan inaan iska dhoorno wax kasta oo ilaah maaragtaa uu ka farxaynin haddii aan waxaasoo dhan iska dhoornona markii adduunka uu dhammaanayo oo soo noqod labaad ee ciise la gaaro wuxuu rabbiga nagu soo gaarayaa annaga oo diyaarno ah oona ilaa waqtigii maaragta niyadayna nadiifiyey ficilladayna nadiifiyey oo maaragtay hadallada bushumaayada ka soo baxayana cabir ay ku taagan yihiin waayo maraha qaar ma aha ficilka kalix wax dadka ay arkayaan inaan dhoorno laakiin niyadda aan wasaq ka noqono waayo nimankani wax kasta ay ku tijaabeen masiixa laakiin way ka waayeen misne bas mise miyaan u aragnaa in maaragtay ay u maleeyeen beenta inay maaragtay ay ku suubinayaan wax sax ah ninkan hortiisa iyo dadkii badnaa hortooda wax saxa bay suubiyeen waayo been bay ka sheegeen oo masiix way gacan geliyeen haa laakiin aan is weydiino maxaa ka dembeeyey misina xukunkooda suu noqon doonaa waayo been bay sheegeen si ay dadkoodii uga farxiyaan waayo ayaga dad madaxa bay ahaayeen culmada iyo wadaadada saas daraaddeed been bay sheegeen si maaragtay ay ninkan le u gacangeliyaan oo dadkooda u arkaan weli runtii dadkan waa dad madax ah annaga maanta ma aha inaan dadka hortooda lex wax ku suubino laakiin waa inaan ka fikirnaa maxayna la tahay maxayna ilaah la tahay haddii waxaan suubino
dhegeystayaashana sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadeena hawadeedii soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa idaacadda afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaal haddaad doonaysaan in wax lagu kordhiyo barnaamijyadan ama laga bedelo fadlan inala socodsiiya ciwaankanaga waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya soo saaraha barnaamijka waa dalmar waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamada waxaynoo hayamsiisniya mango intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa nabadgelyo dhammaantiin